الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii abu bakr alismaaciili raximahullah waxaan joognay faqrada labaatan iyo afaraad qaala alimaam abu bakr alismaaciili raximahullah ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم laa yarownahu kaanuu biajmacihim canhu maxjuubiin wadalika min gayri اctiqaadi الtajsiimi fi اllahi caza wajal wala اtaxdiidi lah walaakin yarownahu jala wacaza biacyunihim calaa maa yashaau huwa bilaa kayf wuxuu leeyahay musanifku raximah llah wayactaqiduuna ahlu xadiidka ama ahlu sunnada waxay caqiideynayaan ay caqiidaysan yihiin jawaaza ru'yati ru'yadii bannaanaanshadeeda aragtidu inay bannaan tahay min alcibaadi ay u bannaan tahay addoommada almuttaqiina ee alla ka cabsada lilaahi caza wajalla alla ka baqayaan fi lqiyaamati maalinta qiyaamaha dhexdeeda duuna dunyaa adduunyada maya oo caqiidada ahlu sunnada waxaa ka mid a inay addoommada alla ka cabsaday inay arkayaan allah subxaanahu watacaalaa qiyaamaha oo ay jannada ku arkaayaan duuna dunyaa laakiin adduunyada aysan ku arkayninoo adduunyadan alla laguma arkaayo subxaanahu watacaalaa aakhirada unbaa lagu arkayaa dadka arkaayana waa mu'miniinta wa wujuubahaa ayay caqiidaysan yihiin wayactaqiduuna waxay caqiidaysan yihiin ahlu sunnada wujuubahaa ru'yada inay waajibayso liman ay u waajibayso jacala yeelay daalika kaagaasi liman axad jucila daalika hawaaban lahu fi laakhira liman axad jucila loo yeelay daalika kaagaas hawaaban looga yeelay hawaab lahu isaga fi laakhirati aakhiro kamaa qaala tacaala ama wa wujuubahaa ru'yada inay waajibayso liman la arko jacala dalika hawaaban lahu addoonka hawaab uga dhigay arrintaas fi laakhirati aakhirada sida horaasasa wawujuubahaa ru'yada wayactaqiduuna wujuubahaa ayay ictiqaadsan yihiin liman ay u waajibto ru'yada jucila looga dhigay huwa isagu manka daalika kaagaasi hawaaban hawaab looga dhigay lahu isaga fi laakhirati aakhira looga dhigay kamaa qaala siduu alla u yidhi wujuuhun wajiyaalo yowmaidin maalintaas naadiratun way ifaysaa tuifaysa waaye ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisa ayayna naadiratun ay eegeysaa ay fiirinaysaa wa qaala alla waxau yidhi filkufaari gaaladana waxau ka yidhi kallaa innahum iyagu can rabbihim rabbigooda xaggiisa yowmaidin maalinta aakhiro lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabay oo laga asturay oo laga qariyey weeyaan oo gaalada rabbigood arki maayaan falow kaana almu'minuuna mu'miniintu haddii ay yihiin kulluhum dhammaantood waalkaafiruuna iyo gaaladuba kullum dhammaantood laa yarawnahu kuwa aan alla arkaynin haddii ay yihiin kaanuu waxay ahaanayaan biajmacihim ideelkood dhammaantood gaal iyo muslimba canhu canillaahi alla xaggiisa maxjuubiina kuwa laga xijaabay noqon lahayo yacnii aayadda ilaahi subxaana watacaala gaalada markuu ka warramayey waxyaabaha gaalada maalinta aakhiro looga jaazaynayo ama lagu abaalmarinayo waxaa ka mid a in ilaahay uu ka xijaabanayo subxaanahu watacaala oo aysan ilaahay arkaynin haddii mu'minka iyo gaalku isku mid ay yihiin marka oo layidhaha mu'minna ilaahay ma arkaayo jannada aakhiro ma arkaayo gaalna ma arkaayo la dhaho hadda waaye maxaa gaalada loogu cadaabkooda looga dhigay in ilaahay aynan arkaynin haddii gaalka lagu cadaabay ilaahay inuusan arkaynin mu'minka maxaa loogu naxariistay marka inuu rabbigiis arkaayo sheekhu saasuu marka uu kaga wadaa istinbaadkaasna waxaa muujiyey alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala imaamu shaafici iyo imaam axmed ayaa aayaddan suurat lmudafifiin waxay ka istinbaadeen in ilaahay subxaana wataala aragtidii alla aragtidiisay ka istinbaadeen markaasuu wuxuu yidhi wadalika kaagaas oo aragtida iyo ahna waa min gayri ictiqaadi tajsiimi jismi iyadoon ilaahay laga ictiqaadinaynin fi llaahi caza wajalla alla aan laga ictiqaadinaynin jismi oo yacni ma inaad tihaahdin waxa la arkaahi waa wax jismi ama jurmi leh saa darteed ilaahay amuu jismi leeyahay taa iyada maya ma la ictiqaadinayo annagoon ilaahayna jismi ka ictiqaadinaynin iyo waxaan ictiqaadinayna in la arkaayo allah subxaanahu watacaala wala taxdiidi xadayn la'aanteed lahu ilaahay la xadeeyo yani xadayn la'aan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala la arkaya taxdiidkuna waxaa weeyaan in ilaahay lasoo hareereeyo oo la xadeeyo oo maxaa yeele ilaahay wuxuu leeya lama xadeey karo allo laa tudriku labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir mufasiriinta salafkana waxay ku fasireen aragtida ilaahay ma koobto low aragti ilaahay laguma ixaaday karo cabdulaahi bin cabaas radia allahu canhuma aayadda markuu fasirayna wuxuu yidhi warsow samada uma jeedid uu yidhi adiga nimana aayaddan waxay u soo deliishadeen laa tudriku labsaar ilaah inaanan la arkaynin markaasu wuxuu yidhi sow samada hadda uma jeedid adiga haa buu yidhi hal tudrikuhaa buu yidhi samada oo dhan aragtidaada maku ixaadayn kartaa mayuu yidhi allana kuma ixaadayn kartid uu yidhi marka aragti waad arkaysaa laakiin ilaahay aragti kuma wada koobi kartid isaga dhan ahay wala taxdiidi xadayn la'aan lahu ilaahay la xadaynaayo walaakin yarownahu way arkayaan jalla wacaza biacyunihim qalbi maaha indhahooday ku arkaayaan calaa maa yashaau sidii ilaahay ou doonay u arkayaan huwa isaga ou doono bilaa kayfin kayfiya la'aan qaabkaas iyo qaabkaasa ilaahay lagu arkaa yani iyadoon la dhehaynin oo alla aan marka la qaabaynaynin masaladan waxaa la yidhaha marka mas'alat ru'ya aragtida ilaahay aakhira la arkaayo dhowr meelna masaladan waa laga baaraa awalan waxaa weeyaan waxaan sheegaynaa ru'yada sida musanifka uu sheegay caqiidada ahlu sunnada waxa ay tahay in allah subxaana wa tacaala la arkaayo maalinta aakhiro muminiintu in ay jannada muminiintu inay jannada ku arkaayaan arrintaana abaalmarin ilaahay oo uga dhigaayo arrintaas waxaa u daliila saddex aayadood iyo waxaa weeyaan iyo dhowr axaadiid fara badan oo gaartay mutawaatirnimo gaartay intay duruqdeedu badatay ee mutawaatir noqotay aayadaha haddaan ku horayno aayadda ugu sariixsan waxaa weeyaan middaan uu musanifka ku bilaabay wujuuhun yowma-idin naadira wejiyaalo maalintaas waa ifayaan ilaa rabbihaa naadira rabbigoodayna fiirinayaan aayaddan sariix waaye wax ta'wiilana ma aqbalayso sababtu waxaa weeyaan wejiya waxaa la sheegay aragtidii waa la sheegay nadarkii waxaa kaloo lagu gudbiyey nadarkii ilaa wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira ilaa ayaa lagu gudbiyey nadara ilaa haddii la yidhahdana waa fiiriyeyba waa ficilkii iyo isagii oo ilaa lagu gudbiyey iyo indhaha in laga arkaayana wejigii oo ay indhaha ku yaaleen baa meesha lagu sheegay oo wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira baa layidhi aragtidu inaysan qalbi ahayne indhahan wejiga ku yaalla in lagu arkaayo ilaahi subxaana wa tacaala taasay aayaddu marka caddaynaya wejigii oo maxallu nadarka yani meeshii wax lagu yani meeshii wax laga eegaayey ahaa aayadda waa sheegtay nadarkii iyo fiirmadii waa sheegtay nadarkuna ilaa haddii lagu gudbiyo waa fiirmo wa ama haddaan waxba lagu gudbinin ee la dhaho fulaanun yanduru yani waxaa dhici karta waa sugaa in laga wado hay fanaadiratun bima yarjicu lmursaluun oo waxay tihi naagtii anigu waxaan qaada warqaddan qaad fanaadiratun mid koranayso sugaysa bima yarjicu lmursaluun dadka ergada waxay la soo laabanayaan baan sugayaa nadara oo aan waxba lagu gudbinin ilaa iyo meesha kuma jiro haddii nadara can lagu gudbiyana waa baarbaarey fii haddii lagu gudbiyana waa ka fakarey fii haddii lagu gudbiyana waa ka fakarey qul induruu maadaa fi samaawaati waalardi nadartu fi lmri arrintii baan ka fakeray macnaheedu ilaa haddii laakiin lagu gudbiyo wax kale ma ahan waa fiirmada ayb haddii marka fiirintii sidaas la yidhi ficilkiina la sheegay meeshii wax lagu arkaayena la sheegay axadka la arkaayeyna inuu rabbi yahay la caddeeyey aayaddu majaaz maba geli karta baabulmajaaz kama soo agdhowaan karo ayb muctasilada ayagu dhowr tafsiir bay ku fasirayaan mar waxay leeyihiin wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira ay tantadiru hawaaba rabbihaa rabbigeed hawaabkiisii ayay sugaysaa baa laga wadaa marka jannada meel wax lagu sugo oo rafaad badan oo dadka aan loo soo dadejinin maba ahana in markaas nadar meesha ay ka cabiraan waa luqatan wa macnan labadaba qalab waxaa kaloo iyadana sidoo kale ay dhahaan waa waxaa weeyaan waa nadra qalbiya qalbiga ilaahay laga arkaa taasna waxaa diidaya wejiyaalkan maxaa loo sheegay ayb intaas marka aayaddan weyaan aayadda labaad ee u daliila in alla jannada lagu arkaayo waxaa weya waa midaan waana can dariiqi lmafhuumaan looga qaatay tii hore manduuqay ahayd midaan waa mafhuum qawluhu tacaala kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaalada maalintaas qiyaamaha rabbigood waa laga xijaabayaa ma arkayaan imaamu shaafici wuxuu ka fahmay haddii gaalada laga xijaabay inay alla arkayaan qiyaamaha mu'miniintii waa inay ka duwan yihiin oo alla uu ku abaalmarinaha inay isagu arkaayaan mafhuumu lmukhaalafa ayaa saas keenaya ayb aayadda saddexaad waxaa weeyaan marka qowluhu tacaala liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada liladiina axsanuu kuwii wanaagga sabeexsaanka sameeyey waxaa u sugnaaday oy leeyihiin alxusnaa janno iyo waziyaada iyo ziyaado nebiga calayhi salaatu wasalaamaa fasiray aayaddaana waxa uu yidhi ziyaadada ma taqaanaan markaasuu idhin allahu rasuulu aclam markaasuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa wejiga ilaahay oo la arko aayaddaasna nebigaa fasiray kama rawaahu muslim kamaa rawaahu alimaamu muslim iyo hayruhu muslim iyo hayrkiisay warinayaan saddexdaa aayadood marka waxay daliil u tahay ilaah in la arkaa taas waa midaas amaa axaadiidta rasuulka waxaa ugu caansan xadiidka jariir ibni cabdillaahi albajali ee uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidkii suhayb sidoo kale wuxuu yidhi soo uma jeedaan dayaxaas afariyo tobnaad marka uu yahay sooma aragtaan haabay dhaheen hal tudaammuuna fii ru'yatihi dayaxa aragtidiisa ma la idinku ciriirinayaayo ama mugdi mugdi ma ka dareemaysiin markaasuu wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen maya waa u jeednaa markaasu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam saasoo kale ayaad rabbigiin u arki doontaan aragtida marka alle la arkaayo ee lagu shabbahayo sida dayax in loo arkaayo labada shay ee laysku shabbahayo waa ru'yada iyo ru'yadooda aragtida iyo aragtidooda sida dayaxa loo arko oo uu caddaan uu yahay oo wax idinka daahayo aanay jirin saasoo kalead ilaahay u arkaysaan amaa axadka la arkaayo oo qiyaamaha lagu arkaayo alla ah iyo dayaxii bisha layskuma shabihin tashbiihu marka waa tashbiihu ru'ya biru'ya ee maaha tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi ma labada shay ee la arkaayo layskuma shabahayo laysa ka milihi shayun maxaa ilaahay wax lamidoo lagu shabihi karaa maba jiraanba laakiin habka aad yani ilaahay saa waxaad u arkaysaan sida aad dayaxaan u arkaysaan oo aydnan isugu ciriirinaynin taa weeyaan marka waxa meesha iyada ku jira amaa firaqda kale ayagu axaadiistana waa axaadiista mutawaatirka loo yaqaano ka mid yahay asbaabta marka ru'yada ilaahay ama aragtida alla lagu mudanaayo waxaa ka mid a salaada subax iyo salaada casir in lagu dadaalo jamaacadeeda xadiidka jariir buu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi haddii aad ninkii jeclaysanayo inaan looga adkaanin ilaahay aragtidiisa hal laazimo oo ha ku dadaalo calaa salaatin qabla duluuci shamsi wa qabla guruubiha salaad intaysan qoraxda soo bixin ka hor ah iyo salaad intay qoraxda dhicin ka hor ah waa salaadii subax iyo salaadii casir labadaas salaadood marka in lagu dadaalo taasaa waxay keenay marka aragtida ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamaha in lagu arko mu'miniintaana ilaahay arkaysa qiyaamaha gaal waa la sheegay inuusa ilaahay arkaynin munaafiqu ilaahay ma arkaa culammada masaladaas waa ka hadlaan munaafiqu ilaahay subxaanau watacaala wuxuu u arkayaa nadratu nadratu ikhtibaarin yacni eegmo oo isaga lagu imtixaanayo u arkaa ma ahane nadratu faraxin wa suruurin ilaahay ma arkaayo subxaanahu watacaala sababtoo waxaa sugnaatay alla inuu mu'miniintii oo munaafiqiintoodii ku dhex jirto inuu imaanaayo oo uu isu muujinaayo oo markaas mu'miniinta ay sujuudayaan munaafiqiintu ay damcayaan inay sujuudaan dhabarkooda loox laga dhigaayo aragtida marka ay munaafiqiintu arkayaan waa markaas markaasna aragtideedu ma ahan aragti farxadeede waa aragti markaas iyadu ikhtibaar iyo imtixaan ah saa darteed waxaad leedahay munaafiqu ilaahay hadduu arkaayana wuxuu u arkayaa nadaratu ikhtibaarin aragti oo ikhtibaareed oo imtixaaneed buu arkayaa ma ahan arki maayo aragti oo farxadeed ma arkaayo amaa muminku wuxuu arkayaa aragti farxadeed ayuu ilaahay subxaanau watacaala uu ku arkaya ayib caqiidada ahlu sunnada waa kasoo sheegnayo waxaa kaloo xadiidkan dambe laftirkeeda ku cad nusuustao dhanna ku cad waxaan ogsoonnahay allah subxaana wa tacaala mar walba khalqigiisa waa ka sarreeya marka ahlu sunnada ictiqaadkooda waxaa weeyaan mu'miniintu jannada allay ku arkayaan sida marka ay dayaxa saad dayax ugu jeedin oo kalead ilaahay u arkaysaayo alla isagoo kaa sarreeyaad arkaysaa ee ilaahay subxaana wa tacaala dadkama soo dhexgelaayo mar walba ilaahay waa sarreeya marka mas'alada ru'yada culuwigana dhinac bay ka wadataa sababtoo ninkii culuwiga rumaysnaa aragtida ilaahay waa u sahlantaha inuu rumeeyo ayb hadhow firaqda markaan daraasaynayno ayaan arki doonaa isdiraabka firaqda ka jira dhexdooda ayb amaa jahmiyada iyo muctasilada ayagu waxay ka ictiqaadsan yihiin aragtidii allah subxaana wa tacaala inaan ilaahay la arkaynin ayay qabaan aakhiro aayadahan oo dhanna waxay ku dhufanayaan ta'wiilo waxay leeyihiin waxaa laga wadaa ilaahay sawaabkiisa ayay sugaayaan waaye midaan kalena waxay dhahayaan marka waayaadkan kalena iyagu maba ku leexanayaan agtooda axaadiista rasuulkana waxay ku macnaynayaan ru'ya qalbiya waayo qalbiga yaa laga arkaa taas ayageeda waxaa weya waxaa loogu jawaabay ma dayaxan baa ru'ya qalbiya lagu arkaa mase indhaha lagu arkaa dayaxan indhaha lagu arkaa marka saas darteed nebiguna wuxuu ku shabahay ru'yada alla la arkaayo wuxuu ku shabahay ru'yada dayaxa oo kale dayaxana qalbi laguma arka indhaha lagu arkaa marka xadiidka nebiga iyo aayadda suurat lqiyaama yaa isla socda iswaafaqsan nimankaa marka muctasilada ayagu marka iyo jahmiyadu ru'yadu waxay u deliishadeen alla lama arkaayo ayagu maxay u deliishadeen waxay yidhaahdeen waxaa u deliila qowluhu tacaala laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir aayaddaas ilaahay aragtidu ma haleelaan asaguna isaguna aragyada ayuu haleelaa ayb aayadda marka waxay tilmaamay bay dhahay waa ilaahay la arkayey waxaa loogu jawaabay aayaddaas macnaheeda xadiidkii nebiga waxaa loogu jawaabay ujeeda ibnu cabbaas tafsiirkiisa oo ru'yada iyo idraaga farqi baa u dhaxeeya oo alidraak bimacna alixaada wa ixaadaduna waxaa weeye shayga in la koobo karkan marka waxa la anfiyey aayaddu ay anfinaysaa waxaa weeye in ilaahay aragti lagu wada koobi karo amaa lama arkaayo aayaddu ma dhahayso ibnu cabbaasna waa kayninka ku yidhi warsamadaan mau jeedaa buu yidhi haa ma koobi kartaa iyadoo dhan mayuu yidhi bis iska dhaaf buu yidhi marka ibnu cabbaas tafsiirkiisa marka saa buu ahaa ama aayadda macnaheeda waxaa loo jeedaa haddii laga dhiga aragtiba waxay ku fasiraan mufasiriinta qaarkood adduunyada waa adduunyada alla laguma arkaya laakiin aakhiro waa lagu arkayaa sababtoo aakhirada aayaad baa sheegay soo ma garani mas'alada labaad iyadana waxaa weeyaan ee kale masalada kale daliilka kale ay keensadeen waxaa weeyaan qowluhu tacaala alla nabi muuse uu ku yidhi walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii ma i arkaysa lamtiibay marka waxay ku macneeyeen nafyi mu'abad ah inay faa'iidayso waxay dhaheen lamtu waxay faa'iidaysaa nafyi mu'abad yacni shayga lam lagu anfiyo waa waxaan weligiis suurtoobayna weeyaan bay dhaheen zamakshadina umuudajkiisa waa taasuu ku dhahaa nuxaadda ahlu sunnadana waa radiyeen marka oo ibnu maalik kaafiyadiisa wuxuu ku yidhi waman ra'a nafya bilan mu'abbada faqowla hurdud wa siwaahu facduda ninkii wuxuu yidhi marka lan nafyi mu'abbada ka dhigo oo sidaas u arko faqowla hurdud qowlkiisa raddi oo celi waxaas wax jira ma ahane wa siwaahu facduda qowlka ka soo horjeedo oo lanta xarfu nafyin wastiqbaalin dhahaayo ku ekayso oo ka asaga marka qabso xoog u qabso lanta marka ibnu maalik uma jeedo hal marna ta'biid ma faa'iidaysa kama wadee waa dhici kartaa mararka qaar in lanta ay ta'biid keento laakiin mararka qaarna inaysan keenin baa la marka lan ninkii yidhaha nafyi mu'abadaa laga faa'iidaystaa waxaa laga rabaa inuu qaraa-in ou la imaado keeno nacam culummadana waxay u keensadeen lan inaysan ta'biid faa'iidaynin qur-aanka ayaa waxaa laga helay wax lan lagu anfiyey haddana dhici doono oo waxaa weyaan yahuudda alla markuu ka hadlaayo wuxuu yidhi walan yatamanawhu abadan weligood walan yatamanawhu tamanin maayaan geeri yahuud weligood geeri ma tamaninaayan mana ma tamaninayaan waxaa kaloo qiyaamaha alla oo noo sheegay gaalada inay geeri tamaninayso yahuudna gaaladay ka mid tahayo wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuka inay dhihi doono marka lidaalika lantaani marka mu'abad inaysan keenaynin tanaaba meeshaana tamani lmowt baa laga anfiyey lan ayaana lagu anfiyey maca daalika haddana aakhiro marka la tago inay mowt tamani doonaan buu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala marka waxaa weya lantan iyo leynka diiday faa'iidaysaa waa marka iyagaa lagu cagsiyey marka ayb midda kale marka ay leeyihiin qaala lam taraanii baaba daliil u ah ilahi inaan weligiis la arkaynin aakhirana aan lagu arkaynin waxaa la yidhi aayadda laftirkeeda in la arkaayo laga faa'iidaysanayo sababtoo ah nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam oo nebi cilmi badan oo ululcazmi ka mida shay mustaxiil ah oo suuragal ahayn ilaahay magu weydiiyeen nebiyullaahi muusa shay mustaxiil ah oo ilaahay ka mustaxiila magu weydiinayo allah subxaana watacaalaayo sababtoo ah markuu yidhi walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk buu rabbiyow iskay tus aan ku arkeen hadday ru'yada ilaahay mustaxiil tahay muu nebi muuse magu weydiiyeen midda labaad ee kale waxaa weeyaan aayadda aakhirkeeda qaala lan taraanii walaakin indur ila اljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu daka waxaa aayadda marka ku cad aakhirkeeda alla inuu buurta istusay oo buurtii markuu alla isu muujiyey ay dhalaasho iyada dhanba marka mar haddii jamaadaadkii qaarkood ilaahay isu muujiyey mu'miniinta inuu aakhiro isku muujinayo maxaa diidaya iyadana marka oo aayaddii laftirkeeda ayagu ay xujaysanayeen yaa waxay ku noqotay korkooda xujo korkooda ayay xujo ku noqotay mas'aladanna waa min ashrafi almasaa'il waaye sababtoo ah qofka mu'minka waxa uu xusul duubo oo rabbi uu u caabudo oo alla subxaana wa tacaala uu u baryo habeen iyo maalin ayay ka mid tahay jannada nicmo taallo oo u dhigantaa ilaahay aragtidiisaa ma jirto saa darteed nin walba mu'mina rabbigii abuurtay ee oo u sujuudaayo ee oo u soomaayo markuu arko aad buu u farxayaan haddii la yidhaha rabbigaad intaas caabudayso weligaa ma arkaysa waxaa weyaan marka qofka nicmada ugu weyn markaas waa ka maqan tahay mar walba saa darteed nebiga adciyadii laga wariyey waxaa ka mid ahayd inuu dhihi jiray ilaahu marka waxuu alla weydiisan jiray aragtida wejigiisa macaankeeda inuu ilaahay ku arsuqo ayuu weydiisan jiray marka ilaahay aragti wejigiisa aragtidiisa yaan rabbi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa waxaana dhab ah qofkii inkiro aayadaha iyo axaadiista ku soo aroortay inuusan arki doonin ilaahay subxaana wa tacaala sababtoo aljazaau min jinsi alcamal weeyaan aayadahaas marka iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam saa tilmaantay nimankaan marka aayadahan laa tudriku labsaar iyo qaala lan taraani oo si qaldan marka u macnaynayo iyay meesha keensadeen jahmiyada iyo muctasilada culummada ahlu sunnada ibnu cabbaas iyo keyrkiisna saasay ugu jawaabeen aan soo sheegnay wax ilaahay ka mustaxiila aragtida allana si ay mustaxiil ku tahay ma jirto adduunka ilaahay laguma arkaayo halaa laysku khilaafsan yahay nebiga ma arkay ilaahay subxaana wa tacaala mase ma arkin saxaabada ibnu cabbaasna wuxuu yidhi waa arkay aragti ou itlaaqay weliba caaisha radiallahu canhana waxay tihi ma arkin axaadiis fara badanna waa laga fahmaa macnahaas marka qaarna nebiga qalbigu ilaahay ka arkay dhahaan qaarna indhihiisuu ku arkay wax dhahaba waa leeyihiin mas'aladaas fi dunya iyada waa laysku khilaafa ama fi alaakhira laa khilaafa fiiha bayna ahli lcilmi iyadu khilaaf kama joogo ru'yo ilaahay nebiga ma ku arkayna riyo ma ku arkay waa ku arkay xadiidka tirmidi ku sugan oo fii suurati saaf aakhirkeeda oo yani maa kaana liya min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuun aayaddaa tafsiirkeeda iyou ku keenay nebiga inuu alla ru'yo ku arkayo fii axsani suuratin weliba uu ugu arkay marka masaa-ishaa iyado saasay u kala qaybqaybsan tahay amaa yacni madaahibta kale ee ashaacirada ru'yadu ayagu dhinac waa ka sugaayaan oo waxay leeyihiin ilaahay qiyaamaha waa la arkaa bay leeyihiin laakiin qaab ay u sugaayaan waxay ka daba dhahayaan hadalkaas ka gadaal alla waa la arkayaa korna lagama arkaayo hoosna lagama arkaayo midigna lagama arkaayo bidixna lagama arkaayo horeyna lagama arkaayo gadaalna lagama arkaayo marka iyaguna ru'yo ma sugin isku soo duuduubo ru'ya waa jirtaa iyo ma jirta qof yidhi camal waayo saa darteed imaamka shaaficiga ee weyn ee la yidhaha yaxya bnu abilkhayr alcumraani ee kitaabka albayaan iska leh kitaabkiis alintisaar wuxuu ku sheegay ashaacirada uu ku daray firaqda aan arkin mas'alatu ru'ya aan marka ogolayn oo aan arkin iyou ku daray imaamkaas marka a'immada shaaficiyada ka mida imaam nawowina uu aad uga soo guuriyey kitaabkiisa la yidhaha albayaan saasuu isaga marka uu ka caddeeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala in loo arkaayo sida dayaxa loo arkaayo oo kale qofka mu'minkaana korow dayaxa ka jira marka allana waxaasoo dhanowba ka sii sarreeyaa biduuni ilaahay saa iyo saa u sarreeya iyadoon la dhihin iyo mar walba alla sarreeyaa aakhirana ilaahay soo u sarreeyo mar walba oo u sarreeyaa marka ru'yada ilaahay la arkaayo waxaa weeyaan waa ru'yo aan alle lagu koobaynin ru'yada korna ilaahay subxaana wa tacaala laga arkaayo marka haddii la yidhaha hore iyo kor iyo gadaal meel laga arkaa ma jirto macnaheedu lama arkaayo ayay u dhigantaa sheekuna marka arrimahan marka aad buu uga sii hadlay marka mas'aladii culuwigii iyo ru'yadii saasay isku laazimayaan firaqda hadda intaas saddexdaa unbaa laga soo qaadan karaa ahlu sunnada oon sheegnay ashaacirado dhan oo aan sheegnay iyo muctasilada iyo jahmiyado dhinac kale ah oo ayaguna wax ay qabaan aan halkaa ku sheegnay ayb wayactaqiduuna waxay caqiidaynayaan jawaaza ru'yati ru'yada bannaanaanshadeeda min alcibaadi ay arkaayaan addoommada almuttaqiina addoommadaas almuttaqiina almuttaqiina cabsaday lilahi alla ka cabsaday caza wajalla fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda ru'yada ay mu'miniinta arkayaan taasay ictiqaadsan yihiin arrintaas arrin jirto oo bannaan inay tahay duuna dunya adduunyada samaya oo adduunyada ilaahay laguma arkaayo nacam nebiga umbaatiisa xoogaa muran yani khilaafku ka taagan yahay amaa kayruhu adduunyada inuu ilaahay ku arka taama dhacaysa iyada wa wujuubahaa ayay ictiqaadsan yihiin ru'yada waajibnimadeeda liman ay u waajibtay jucila daalika looga dhigay ru'yadaasi awaaban awaab looga dhigay lahu isaga looga dhigay fi laakhirati aakhiro kamaa qaala siduu alla u yidhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wa qaala alla wuxuu yidhi filkufaari gaalada uu ka yidhi kallaa inahum gaaladu can rabbihim rabbigooda xaggiisa yowmaidin maalinta aakhiro lamaxjuubuuna waa kuwa laga xijaabayo aan rabbigood arkaynin waay falow kaana almu'minuuna mu'miniintu hadday ahaan lahaayeen kulluhum dhammaantood waalkaafiruuna gaaladana kulluhum dhammaantood laa yarawnahu kuwa aan alla arkaynin biajmacihim gaal iyo muslimba haddaysan alla arkaynin falow kaana almu'minuuna kulluhum waalkaafiruuna kulluhum laa yarawnahu aysan arkaynin kaanuu biajmacihim dhammaan waxay ahaan lahaayeen canhu maxjuubiin kuwa ilaahay laga xijaabay ayaa gaal iyo muslim ay noqon lahaayeene ilaahay ma dhaheen gaalada keliya ayaan aragtideeda ka xijaabay alla sidaa ma aanu dhahayna maca almu'miniintu ku dari lahaa mar haddaan lagu darin oo gaalada keliya cadaab looga dhigay mu'minka waxa loogu nicmeeyey waxaa weeyaan marka isagu inuu ilaahay subxaana wa tacaala u arkaayo wadaalika kaagaasi ru'yadaasi min hayri ictiqaadi tajsiimi ilaahay iyadoon jismi laga ictiqaadinaynin ayaa alla la arkayaa yacni ayaga firaqan waxay u diidayaan ru'yadaa waxay tahay shay kastoo la arkaa waa jismi bay dhaheen ilaahayna jismi maahan bay ku leeyihin markaa sheekh wuxuu leeyahay annagoon ilaahay jismi ka ictiqaadinin yaa ilaahay waa la arkaa aan ictiqaadinayna sababtoo ilaahay jismi ma sheegana iskamana anfinin kamana hadlayn annaga marka biduun annagoon tajsiim ilaahay ka ictiqaadinaynin yaa alla in la arkaayo aan qirayna ayb adu intaa keliya laga hadlo wala taxdiidi lahu nacam xadidaad la-aan iyadoon ilaahay la xadidaynino aragtideena ilaahay ma soo koobi karto sababto ilahay waa wenyahay subxaana watacala ma la koobi karo oo aragti kuma kuma koobi karno inaan aragti ku koobno alla waa ka wen yahay sidaa daraaddeed marka wala taxdiidi lahu iyadoon la xadidaynin alla subxaana wa tacaala walaakin yarawnahu way arkayaan jalla wacaza biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaau sidau doono alla subxaana wa tacaala bilaa kayfin kayfiya la-aan oo alla sai saas ayaa loo arkaa kayfiye alla oo markaa uu yahay oo la sheegaya ma jirto ayb masalada ru'yada marka darfaheeda iyo aqsaam iyo adiladeeda iyo iyo qaybaheeda waa kuwaas kadib sheekh wuxuu gelaa mas'alaة اliimaan marka wuxuu yidhi wayaquuluuna waxay dhahayaan ahlu sunnadii ina aliimaana iimaanka qowlu wacamalu waa qowl iyo camal wamacrifatun iyo aqoon yziidu iimaanka waa ziyaadaa biaacati buu ku ziyaadaa wayanqusu iimaanka waa nuqsaamaa bilmacsiyati buu ku nuqsaamaa waman xadkii kaurad ay badato aacatuhu aacadiisa waman xadkii kaurad ay badato daacatuhu daacadiisa asyadu waa mid ka zaa'idnimo badan oo ka badan iimaanan xagga iimaanka minman axad ka iimaan badan huwa isaguba duunahu ka hooseeyo fi daacati daacada uga hooseeyo ninkii daaco badan wou ka iimaan badan yahay ninkii daaco hooseeyo masaladan marka masalaة اliimaan oo fakrada شhan iyo labaatanaad uu ka dhigay waa mas'alada ugu dheer masaaisha laga hadlay yani masaaisha ugu dha dheer ayay ka mid tahay iimaanka buxuusta iimaanka looga hadlana awalan iimaanka tacriifkiisa ma huwa iimaan iimaan maxaa la yihahda waa la isku khilaafay ahlu sunnadana sibay u tacriifiyeen kayrkoodna si kale maadada labaad ee iimaanku waxaa weeyaan iimaanku hal yaziidu wayanqusu iimaanka ma ziyaada mase ma nuqsaama waa masale marka iyadana marka ahlu sunnadii kayrkood isku khilaafeen masalada saddexaad waxaa weya masalaة اlistinaa iimaanka ma laga istisnoo karaa oo qofka muminun insha allah inuu yihaaho ma waajiba ma banaan tahay maba maba la samayn karaa miya waa saddex masal saddex waa masalatu istisnaa ale taas waa mida saddexaad tan kale waxaa weeyaan iyadoo bayna ahli sunna ay isku hayaan iimaanku yacni ismi ismiga iimaan iyo magaca alislaam farqi maa u dhexeeya mase waa isku mid aliimaanu walislaamu ma isku mida mase farqi baa u dhexeeya masaaishaana waa masaaish ugu muhiimsan ee la ogaado qofkii aan ogaaninna qofkii isagu markaas aan kasinna ma fahmi karo waxa u dhexeeyo kufri iyo iimaan ma kala saari karo masaa'il kufri waliimaan inuu ka hadlo ma aha ahamiyada masaladan iimaanku uu leeyahayna culamada kutub badan ay ka alifeen abu cubayda kitaab ka alifay madbuuca oo yariid yar abu cubayd alqaasim ibnu salaam abu bakr ibnu abi shayba ka alifay imaam axmed kitaab aliimaan layraa loo nisbeeya marwasi kitaab aliimaan layraa isagana loo nisbeeya tacdiimu qadri salaadkana waa uga hadlay masaa'ilka nuskiisa iimaanku uga warramaya waxaa sidoo kale shaekhulislaam laba kitaab uu leeyahay kitaabu aliimaani alkabiir iyo kitaabu aliimaani alawsat mid ka dambe sharxu xadiidi jibriilna waa la dhahaa a'immada yani iimaanka wax ka aliftay aad iyo aad bay u fara badan yihiin ayb marka ahmiyadda uu leeyahayna iimaanka dabcan ay uga alifeen ahmiyadda uu leeyahay darteed ayaana iimaanku ay wax uga alifeen marka wuxuu u baahaya marka iimaanka in la ogaado sheekhu wuxuu hormariyey marka iimaan tacriifkiisa ahlu sunnada waxay ku tacriifiyaan iimaanka aliimaanu qawlu wa camal aliimaanu qowlu wacamalu yaziidu wayanqus waana midou imaam uu yidhi imaam albukhaari kun caalimaan arkay yidhi kun caalim hal kun oo caalim hal kun oo caalim oo aan la kulmay kulligood wuxuu dhahayay aliimaanu yaziidu wayanqus aliimaanu qowlu wacamal yaziidu wayanqus waa mas'ala ijmaac ah waa bayna ahli sunna waljamaca iimaanku inuu qowl iyo camal yahay ziyaado nuqsaamo saasaa imaam bukhaari oo kun caalim oo bukhaari oo la kulmay kulligood saasay dhahayeen ayb iimaankan marka qowlun wa camal mar waa lagu tacriifiyaa mar waxaad arkaysaa iyagoo dhahaya qowlun camalun bilqalbi qowlun billisaan ictiqaadun bilqalbi wa camalun biljanaan wa camalun bilarkaan wa camalun biljawaari saddexaasay u qaybinaya waa isku mid wa mar waxaad arkaysaa qowlun wacamalun waniya mar waxay ku darayaan qowlun wacamalun waniyatun watibaacun isku soo duuduub qowlun wacamal ayaa ugu muhiimsan aliimaanu qowlun wacamal qowlun wacamal marka la leeyahay mid kastaa laba u qaybsama qowlu qalbi iyo qowlu lisaan qowlka laba u kala baxa qowlu qalbi iyo qowlu lisaan camalkuna laba u kala baxa camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix ayuu u kala baxaa ogaada qowlka waxau kala baxa qowl qalbi iyo qowl lisaan camalkana camal qalbi iyo camal jawaab ayib qowl qalbi maxaa laga wadaa qalbigu qowl buu leeyahay maxaa laga wadaa almacrifatu macrifadaa laga wadaa macrifada waa qowl qalbi aqoonta aad ilaahay aqoonsanaysaa waa qowl qalbi qalbiga hadalkiisay ka dhigan tahay qalbigu ilaa waa isla sheekaystaan mugta ayb qowl lisaankuna waa nuqu bishahaadateynka aad ku dhawaaqaysaa camalul qalbigana waa badan yahayo camalu qalbigana waa badan yaho inqiyaaska qalbigaa ku jiro tasdiiqaa kamida rumaynta ilaahi la rumaynayo tawakulkaa kamida khushuucaa kamida waxaa kamida xubbiga ilaahi la jeclaanaya kamida bukdu acdaa illaah ayaa kamida kulluhu acmaal qalbi ah kuwaasoo dhan soma jeedaan camalu ljawaarixna waa salaada iyo dawaafka iyo acmaashaas waa nacam saabala garta ayb iimaanku marka qowlu qalbi walisaan iyo camalu qalbi waljawaarix taasuu kala qaybsanaya ayb intaa markaan iimaanka u qaybinno iimaanku asal iyo farac buu leeyahay intaa markaan u qaybinno awalan iimaanku waa ziyaada waa nuqsaama qayb kastoo inta hadda aan soo sheegnay ah way ziyaadaa wayna nuqsaanta oo qowlu qalbi oo macrifada ah waa ziyaadaysa waxay ku ziyaadeen kullama aada asmaada ilaahay barato qur'aanka aad ku tadabburtid tilmaamaha ilaahay fahamto macrifadii qalbiga kordhaysa qowlu lisaanka waa kordha kullama aad kelmadda ku dhawaaqdo laa ilaha illa ad badsato ood badiso waxa aad ankaarka akriso qur'aanki waa badan yahay qowlu qowlu lisaanka waa kordhaatay laftirka ninkii dikri badan waa ka waa ka qowl badan yahay ninka aan dikri badnan camalu qalbiga sina waa kordhaa marmar waxaa weyn xubigaaga alla iyo rasuul aad jeceshaa waa ziyaado marmarna xoolaa waxbaa gela qofku waa dareemi karaa tawakulkaaga mar waa xoog badan yahay marna waa daciif waa ziyaada oo nuqsaama asaguna camalu ljawaarixana nuqsaani ziyaado waa gasho asaguna oo kullamaa aad daacaadka badiso salaadaha aad badiso iyo marka aad rawaatibta aadan tukanin iskuma tiid isku ziyaado ma aha camalkaaga soo maa marka yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya waxaa iyada marka in la ogaado u baahan in la ogaado oo ahlu sunnadu ay leeyihiin liliimaani aslun wa farcun masaladan daruuri waa dad badan u fahamsana akar min afartan caalim ka badanna saan waa u sheegay iimaanku inu asli farc leeyahay masaa'il badanoo takfiirka soo gelaysana masaladana u asala masaa'il badanoo dad ay cilaajiye is yihaahdeen oo ay cilaaji waayeenna tanaa lagu cilaaji karaa haddii lagu yidhaha khawaarijta khawaarijta iyo muctadilada iyo ahlu sunnada maxaa farqiga u dhexeeya tacriif uliimaan maxaa ku jawaabaysaa marka khawaarijtu iyadoo laftirkeeda ictiqaadka inuu iimaan yahay waa qabtaa nudqi in iimaan uu yahay waa qabaan camalu ljawaarixana inuu iimaan yahay waa qabaan iyo camalu lqalbi idan ma alfarqu bayna ahli sunna waalkhawaarij inta tacriifkaas aan soo sheegnay khawaarijtuna waa qabaan ma alfarqu bayna ahli sunna waalkhawaarij farqigu wuxuu noqonayaa ahlu sunnada iimaankii bay qaybinayaan waxay u qaybinayaan asal iyo farac oo waxay leeyihiin asalka waxaa la yidhaahdaa shayga haddii la waayo iimaanku uusan ansaxaynin shayga haddii la waayo iimaan uusan ansaxaynin asalaa la yidhaahdaa waxa haddii la waayaa iimaanku uu joogaayo laakiin nuqsaan ay jiraysana faraca idan liliimaani aslun wa farcun asalku maxaa noqonaya marka tasdiiqa waa asal annudqu bishahaadatayn waa asal soo ma garani xubbiga jacaylka ilaahay la jeclaanayo asal uu leeyahay ayb asalku marka waxaa weeyaan waxay culimadu ku soo koobaan altasdiiqu waaliqraaru iqraarka ilaahay markaa la qiraayo nuu shahaadataynkii iyo wixii inaad qirta lagu amray qalbigiina aad ka goynaysid ood ka ictiqaadinaysid intaas waxaa weeyaan marka waa asalka iimaanka bacd alculamaa salaaday ku soo daran salaadda waa asalay leeyihin haddii laga tago waa kufrinaa qof waa macruuf masalada waa taqaanaan salaadda in khilaaf uu ku jiro tarku salaa ayb iimaanku marka asalay faracu leh tasdiiq waliqraar waa asal furuucdii marka maxaa noqonaayo wixii iyagu markaas ay ka mid tahay matalan waajibaadka iyo mustaxabaadka kale waajibaadka iyo mustaxabaadka ayb ammaanadii matalan in la guto waajibaadkay ka mid tahay qofkii ka tago iimaankiisu ma ansaxin la dhihi maayo iimaanku waa ansax laakiin nuqsaan baa ku jira soo ma garan adaa waajibaad oo kale alwafaau bilcahdi cahdigii oo la oofiyo o kale waxyaabahaas waa waajibaadka noocaas oo aan kufriga gaarsiisnayn wuxuu leeyahay marka furuucdiina marka waa kuwaas asalkiina waa kaasa amaa khawaarijta iska fiiriya amaa khawaarijta waxaa weya ayagu iimaanka asal ay farac uma qaybiyaan kulluhu asal waa intii hadda aan soo sheegnay kulluhu asal waa lidaalika waxaa weeyaan dunuubta aaxaadu dunuub ay ku gaalaysiinayaan muslimiinta hal waajib haddaad ka tagto aa ku gaaloobayay leeyihin oo marka ayagu iimaan waxay ku tacriifinayaan ficlu daacaati almuftaradati ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka faradka oo dhan in la sameeyo kulligeed hal daaca haddii laga tago oo waajiba qof khalaas waa gaaloobay ma fahamteen marka hadda ahlu sunna iyo khawaarij farqiga u dhexeeya waa iimaanku inay ahlu sunnada salay farax u yeelayo nebigaana caddaynaya sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat aladaa can اطariiq waalxayaau shucbatu min aliimaan wuxuu yidhi iimaanku waa lixdan iyo dhowr qaybood waxaa ugu sarraysa laa ilaha ila allah waxaa ugu hoosaysa uu yidhi jidka oo waxa dadka dhibaaya laga qaado xishoodkuna iimaanka qayb ka mida soo ma jeedi marka ma waxaa la leeyahay marka kulligood nebiga iimaan buu ku wada sheegay jidka qashinka laga qaada waa iimaan laa ilaha illa allahuna iimaan waay ma la dhihi karaa marka laa ilaha ila allahu iyo jidkaoo qashin laga qaado isku darajo haddii lagaa waayo inaad jid qashin ka qaado waa gaalooba sida laa ilaha illah haddii lagaaga waayo aad u gaalooba la dhihi maayo sababta waa maxay liliimaani aslun wa farcun ay ku xihan tahay kanna waa furuuc waayo kuwaanna waxaa weeyaan mas'alada kale idan asalka in la ogaado loo baahan yahay iimaanka marka la joogo in aad og tahay waxaa dhici karta iimaanka ajzadiisu qayb inay maqan tahay asluliimaanna ou joogo waa inaad kala fahamsantaha mulaq liimaan iyo aliimaan lmulaq mulaq liimaan iyo aliimaan lmulaq mulaq liimaan waxaa loo jeeda iimaan un un iimaan mulaq liimaan waa iimaan aliimaan lmulaqna waa iimaankii dhammaystirnaa ee xaqiiqada ah labadaa marka inay ku kala soocan tahay ninku haddii uu ka tago wax aan asal ahayn oo iimaanka aan asal u ahayn hadduu ka tago waxaa la leeyahay mulaquliimaan waa ku jiraa laakiin aliimaan lmulaq waa laga anfina waxaa garanay marka markuu nabigu leeyahay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin muminku ma zinaysto isagoo markuu zinaysana isagoo mumina ama laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr iimaan dad laga ansina hadaad aragto waa iimaankii mulaqa ahayo amaa mulaquliimaan qofku wuxuu uga bixi karaa markuu asalkii ka tago samaydan garmarwaa in marka mulaq liimaan iyo aliimaan lmulaq ay ku kala soocan yihin aliimaan lmulaq waa iimaanka kaamilka mulaq liimaanna waxaa weya iimaan wax un berteed qofku marka saaxibulkabiiraha wax un bertiis waa haystaa wax dhan kama wada maqna taasna ilaahay subxaana watacaala baa qur-aankaa laga qaato kelmadda tawxiidkaaga waxaa lagu shabbahayba geedaa lagu shabbahay oo alla subxaana watacaala wuxuu yidhi alam tara kayfa daraba allahu maala kelimatan ayibatan ka shajaratin ayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa iimaanku inaasana farc leeyahay aayaddaa laga qaatay asluhaa haabitun geedda asalkeeda waa mid sugano xildadeeda dhulkay ku haysataa iyo jiriddii wa farcuhaa fi samaa laamihiina kor ay jiraan marka waxaa dhici karta maadaama nebigu uu geed ku mihaaliyey geedda waxaa suurtagal ah in geedda laamaha laga gooyo welina magacii geed oo baaqi u yahay soo saa ma dhacayso oo geedka haddii la jaro laamaha laga jaro waa maxay haddii la yidhaha waa geedaa la leeyahay waa geed laakiin naaqis ah insaankii iimaanka ku shabaha mar kalena nebiga iimaanka wuxuu ku shabaha muminka wuxuu ku shabahay geed timireed ku shabahay mar kalena geed timireed buu ku shabaha geeri insaankii soo qaado haddii gacanta laga gooyo qofka magacii insaan weli waa wataa laakiin insaan kaamila maaha nuqsaan baa ku jira soo ma garanin halkaas marka nimankan marka murji'ada ah ee aan sheegi doono waxay iimaan ka qabaan yaa meeshaan ku ayaa iyo iyo khawaarijta kulligood wixii wixii ahlu sunno ka soo horjeedaba mas'aladan uga soo horjeedo iyagu misaalkii baa ku khaldamay waxay tusaale u soo qaateen labaatan dirham waxay dhaheen iimaanku masalan waa labaatan dirham labaatan dirham haddii hal dirham oo ka baxo mar dambe maa labaatan la dhihi karaa dib dambe labaatan looma dhahayo saa darteed iimaan haddii wax ka nuqsaamaan waa ka baxaa laleeya iimaan markaasi culammada ahlu sunnada waxay dhaheen tii ilaahay ku shabbahayna waa ka tageen wax ilaahay uusan ku shabbihinna way la imaadeen iyagu marka marka tashbiihi kii alla oo iimaan ku shabbahaa fiican ayb marka waa inaad og tahay iimaanku inuu ajzaa leeyahay waxaa dhici karta iimaanku inay qayb inuu tago qaybna inay joogto inuu kulligiis tagana waa dhici karta firaqoo dhan murji'o iyo khawaarij iyo muctazila isku soo duuduub waxay qabaan iimaanku imaa inuu wada joogo iyo imaa inuu wada tago wax ka dhexeeya ma lehay qabaan masaa-ishaan aad iskaga ogaada rubamaa waxaa laga yaabaa yacni buxuudka masaa-ishaan ama yacni hadalka masaa-ishaan aan ka hadlayno inuusan meelo badan kaaga fududaanin baa suurtagal marka kutubta iyo meelaha aan masaadirta gadaalan ka sheegi doonaa kutubaha inaad akritaan la rabo oo aad ka faaiidey masalada uga faa'iidaystaan waan sheegi doon waa sheegi doonaa insha allahu tacaala marka masaladan marka qalbigiina marka inay ku jirto oad fahamsantiin waa daruuri marka waxaan iimaanku inuu asalay farac leeyahayna saa ogaada aliimaanu hadda waxaan sheegnay aliimaanu qowlu wacamal yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya walahu aslun wa farcun kitaabkan marka waxaa intaas caddaynaya kitaabkan kitaab اliimaan lilimaam alxaafid maxamed ibn isxaaq ibni mandah alimaam ibni mandah kitaabkiisa kitaab liimaan la yidhaha labada mujallad ah yaa caddaynaya iimaanka in marka mafraqu طurqna inuu yahay ahlu sunnadii khawaarijta u dhaxeeyo in ahlu sunnaduna iimaanka asalay farac u qaybiyaan khawaarijtuna aysan ogolayn in asalay farac loo qaybiyo soo ma garan ziyaaraduna jihooyinkiisa dhan waa ku wada timaadaa iimaanka intaas marka waa intaad aan marka ka sheegin amaa khawaarij iyo muctazilo waa saf meeshaan hal saf waay murji'o firqooyinkooduna waa hal saf iimaanku say u tacriifiyeen baan sheegaynaa kuwaas ahlu sunnada waa ogaatay aliimaanu qowlu wacamal yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya khawaarijta iyo muctasilada waxay ku fasireen iimaan macnihiisa ficlu daacaati kulliha daacaadkoo la sameeyo kulligooda iimaan la dhahay idan ayagu marka dhinac waa ka qabaan ma diidana qowl iyo camal inuu iimaanku yahay laakiin meeshay uga leexdeen ahlu sunnada waa maxay ayagu waxay yidhahdeen daacad kasta haddaadan la imaanin iimaanka waa ka baxa ma dhici kartay leeyin inaad daaco ka tagto iimaankaagii naaqis isagoo ah oo joogo suurtagal maaha tega iimaankaagi marka cinda alkhawaarij walmuctazila aliimaanu ficlu daacaati almuftarada kullihaa dhammaan la sameeyo murji'ada aan u kaalayna waa firqada ka soo horjeeda waa khawaarijta firaqu lirjaa waa badan yihiin say u kala xun yihiin aan u kala bilaabayna marka waxaa ugu xun firaqu lirjaa jahmiyadaa ugu xun wax irjaa u nisbo sheegto firqooyin badanaa murji'adu ay ka kooban tahay awalan jahmiyada jahm bin safwaan iimaanku wuxuu ku tacriifiyey aliimaan huwa almacrifatu buu yidhi iimaanku waa macrifa ilaah in la aqoonsadaa iimaan idan u fiirta hadalkan caaqiba xumadiisa marka haddii la yidhaha qof kastoo ilaahay yaqaano waa mu'min kaamiluliimaan ibliis inuu mu'min yaha ka dhalanayso sababto ibliis ilaahay waa yaqaani soo maa qaala fabicizatika laugwiyanahum ajmaciin qaala rabbi andirnii ilaa yowmi yubcahuun waxaa imaanaysa sidoo kale inuu yahuuddu inay yani mu'miniin ay ahaayeen aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum macrifay lahaayeen qur'aankaa sheegaayo fircawn inuu mu'min yaha ka dhalanayso qaala laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir wainii laadunuka ya fircawn wainii laadunuka ya fircawna makbuura oo nebiyullaahi muusa wuxuu yidhi fircawnow waad ogaatay buu yidhi aayadahan iyo mucjizaadkan rabbigii cir iyo dhul abuuray inuu soo dejiyey taas adigu waa og tahay wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin kulli waxay wada tilmaamayaan madhabkan jaamiyadu inuu baail yahay iimaan in la yidhaha waa macrifo bis in la dhaho waa madhab baaila dad badanaa marka u haysta nin kastoo ilaahay yaqaano khalaas inuu mu'min yahay oo waxuu kula yaaba markaa tira gaalada ilaahay waa taqaanaa hadhihinuu kule gaal maa mu'min ah oo wuxuu u maleeyaa iimaanka in lagu mudanaayo macrifo keliya sooma garan waa madhabka ugu xun waay oo iimaan laga ictiqaadiyo ahlu cilmigana waa kufri siiyeen kuwan firqadan marka jahan bin safaan ictiqaadkiisa qabto dhinaca kale iimaankii kufriga waa iska soo horjeedaan ogow jahan jahan bin safwaan ama jahmiyadu kufri maxay u aqooneen marka cindahum marka alkufru maada marka kufrigu muxuu noqonaa cinda aljahmiya jahliyuu noqonaa kufrigu waa jahli ila iska soo horjeedaan kufriga iimaan sooma hadduu yidhi iimaanku waa macrifo kufriga agtiisa maxuu ka noqonaa marka jahli in ilaahay laga jaahil noqon cindahu marka ninkii ilaahay aan aqoonin baa gaal ah bis ama kii ilaahay yaqaano mu'min sooma garan firqada labaad oo irjaaga waxaa weeyaan alkaraamiya firqada la yidhaha karaamiyada moxamed ibnu karaam nin la yidhaha un isma sheegtaan marka karaamiyada hadda badanaa adduunka hadda waa ka inqiraadeen badankiis meel haddii lagu ogyahay ma laha wuxuu yidhi nimankaa karaamiyada waxay qabaan aliimaanu qawlun faqat aliimaanu qawlun bilisaani faqat iimaanku waa in carabka laga dhaho bis laa ilaha illa in carabka laga dhaho waaye qalbigaadaba yousan ictiqaadsanaanin qalbigaadaba ha ka ictiqaadinine afka keliya un ka dhe bis adiga kuwaan ayaga marka waxaa lagu radiyey madhabkooda munaafiqiintii nebiga la joogtay cabdullaahi bin ubay agtooda mu'min kaamiluliimaan uu ka yahay sababtoo waa ku dhawaaqi jira cabdullaahi bin ubay kelimadda sooma ilaahayna wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar naarta dabaqa ugu hooseeya ku jiraan mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi munaafiqiintu gaaladaa lagu shabbahay oo faasiqiin inay yihiin kaafiriin inay yihiin baa alla u sheegay kuwan marka agtooda munaafiqu waa kaamiluliimaan uu ka yahay qolada saddexaad waxaa weeyaan alashaacira waana aad u joogaan gara karnaa ayagu iimaanku waxay ku tacriifinaan aliimaanu huwa tasdiiqu faqat iimaanku waa tasdiiq qalbiga in ilaahay laga rumeeyo bes waay walow yaadanba ku dhawaaqin ay leeyihiin kelmadda lidaalika kitaabka baajuuriga fatulmuriidka jawharatu tawxiidka sharxaayo wuxuu leeyahay in lagu dhawaaqaahi shardi ma aha iimaanka qofka gaalka ah markuu soo muslimaayo oo diinta uu ku cusub yahay ee uu rabo inuu soo muslimo carabkana uusan ka jiranayn aaf aysan ka haysanin kelmadan inuu ku dhawaaqaa shardi maahan uu leeyahay keliya qalbiga leha ka ictiqaadiye idaa sadaqa biqalbihi fahuwa mu'min oo kelmadan maxay taraya wuxuu ku leeyahy waxay taraya kelmadan oo ku dhawaaqaayo dadkaa u aqoonsanaya bis inuu mu'min yahay maahane isagu mar horeoba ilaahay agtiisa mu'min oo ka ahayba marba hadduu qalbigii ilaahay ka rumeeyay iyo nebiga khalaas waa ilaahay agtiisa mu'min ooba ka noqday war kelmadan ku dhawaaq ma rababa hadduu raba hadho marka iyaguna waxaa diidaya waxaa weyaan qaatibatan nudqiga in loo baahan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dad markuu islaaminayo kelmaddaa lagu dhawaaqi jiray axkaam keliyana ma ahane ninkan kelmadda diidaya maba rumaysnaba muxuu ku diidaya hadduu kelmadda jecel yahay ilaa ma dhici karta in tasdiiq kelmadda uu rumaysan yahay jecel yahay haddana inuu ku dhawaaqa uu diidayo iska kibrinayo suurtagal ma noqonaysa sidaa daraaddeed ashaaciradu marka camalkana iimaanka kuma daraan salaadan iyo waxyaabahan o dhan iimaan maahan bay leeyihin allana iyo nebiguna waa ku daro wuxuu yidhi imaadatu ladaa cani ariiq waa iimaan qashinka jidka laga qaada iimaan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina ma dayacayo salaadaa loo jeeda mufasiriinta o dhan say ku fasireen ayb qoladaas ayagu waxay leeyihin idaa sadaqa biqalbihi hadduu ka rumeeyo fahuwa muminun kaamilun iimaan walihi waa firaqu irjaa ay ku jiraan marka qolada afaraad waxaa weyaan murji'at اlfuqahaa la yidhaha xanafiyada ayaa u badan murji'at اlfuqahaa ayaa la yidhaahdaa waa nimankan marka madhab ahaan abu xaniifa uu markaa ku daydo axnaafta murji'at اlfuqahaa loo yaqaanaa waa jiraan dad aan murji'a aan ahayn oo xanafiye ah laakiin iyagaa u badan iyagu marka iimaanku waay ka ay ka qabaan ay ku tacriifinayaan aliimaanu ictiqaad bilqalbi tasdiiqi qalbiga iyo nudqun bilisaan carabka looga dhawa إdا صدق وأقر بلسانه فهuوa مؤمiن كامل الإيمان haduu أfka ka qirto qaلبiga ka rumey waa mؤmiن كامل الإيمان maxay ka saareen marka ayagu iimaanka acmaashii bay ka bixiyeen salaada iyo soonka iyo iimaan maahan iyo shuqulna kumala iimaan kuwaan marka waa kuwa ugu roon murji'ada sababto ayagu waxay ogol yihiin iyagoon iimaan ahayn haddii laga tago cadaabaa la gelaa bay leeyihin waa ogol yihiin in cadaab la gelaayo oo la mutaysanayo cadaab haddii laga tago cadaab baa la mutaysana bay leeyihin laakiin annagu iimaan waayo ma dhahayno markaasaa bacd alculamaa ay dhaheen khilaafkoodu khilaaf weynba ma aha marka ayaga iyo ahlu sunnada u dhexay khilaaf iska lafdi ah laakiin khilaaf lafdi ah ma ahan sida saxda ah sababto waxay diidan yihiin iimaanku inuu ziyaado oo nuqsaamay diidan yihiin ma ogola ziyaadat liimaani wa nuqsaanihi cindahum jibriil iyo khaasiqa ummaddan waa waa ku siman yihiin iimaanka cinda alxanafiya jibriil iyo faasiqa caadiga oo muslimiinta ka mid a iimaanka waa ku siman yihiin bay leeyihin marka madhabkaas oo madhab baatila maaha annagii abubakar baa iimaan ku sinaa karna kuma sinaa iyagu marka waxay leeyihin inta nebiyada iyo malaa'igta iyo dadka o dhan iimaanka waa ku siman yihiin asalka iimaanka waa ku siman yihiin lidaalika masaladan marka taxaawiyada waxaa ku dhacday marka masaladan waa ku dhacday waana mas'ale marjuux ah oo aan saxiix ahayn wuxuu leeyahay alimaam الطaxaawi raximah الlah wahluhu fii aslihi sawa wuxuu leeyahay iimaanka dadkiisa ahlu iimaanka asalka iimaanka waa ku siman yihiin asluliimaan ma lagu simna masaladaas khalad xaqiiq ahaan sababto imaamu nawowi iyo culamada dhanna waa caddeeyaan sharxu saxiix muslimku ku caddeeyey imaamu nawowi inaysa ku sinnayn waxaa u daliila annaga iyo nebiga maa isku tasdiiq noqon karta annaga iyo nebiga miyaa isku tasdiiq noqon karna sababto a tasdiiqu wuxuu ka dhashaa macrifadu ka dhashaa soo maa annaga iyo nebiga isku macrifo ma noqon karto sababto ilaahay waa nooga aqoon badan yahay kullamaa oo qofka kaa badiyo ilaahayna asmaa'da alle iyo tilmaama alle oo kaa badiyana waa kaaga kalsoonaan badnaana ilaahay waana kaaga rumayn rumaysnaan badnaan badnaanaya ilaahay subxana wataala marka in la yidhaha dadka asalkii iimaanka waa ku wada siman yihiin mu'miniinta masalada masala dalle ah waxaana diidaysaa de adilada iyo imaam albukhaarina masalada mid lamidoo ka hadlo wuxuu yidhi saxiixiis oo uga hadlo wuxuu yidhi kitaabu liimaan wuxuu soo qaaday aharkii ahaa cabdullahi bin abi muleyka cabdullahi bin abi muleyka wuxuu yidhi adragtu alaaiina min asxaabi nabiy sala allahu alayh ali wasalam soddon asxaabta rasuulka ka midaan soo gaaray kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi nifaaq mid walbo ayaga ka mida naftiisa nifaaq buu uga cabsanayey qof ayaga ka midana ma dhehaynin iimaanii ka iimaani jibriil o mikaaiil inaan lagu sinayn sooma jeedid imaam bukhaari soo caddaynay ninka yidhaa iimaani iimaani jibriil ma dhe asxaabtiiba ma dhehayno naytay u dhehayna ninka khamrada cabo meelaha ku dhexdhaca oo muslimka ah haddii la yidhaha asaga iyo jibriil iimaanka waa ku siman yihiin waa mas'ala mukaabara ah soo marka khulaasatul qowl iimaanka waxaa weye wax qalbiga lagu qabto afka looga dhawaaqo jawaarixdana laga sameeyo asal iyo furuucna waa leeyahay oo iimaankiibaanba isku darajo ah la fursan mid haddaad ka tagto aad ku gaaloobayso oo iimaankuba uu guraayo iyo mid haddii aad ka tagtid iimaankii nuqsaani ay gelayso ay qaybsamaan marka masaaisha iimaanka inta ka dhiman casharka dambaan ku dhammaystiri doonaa in sha allahu tacaala wabilahi towfiiq sal sl